faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeene raadiyaha cadaado qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon booliiska muqdisho oo qabtay burcad dhac ka geysanaysay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya banaanbaxa ballaaran oo maanta ka dhacaya magaalada muqdisho iyo abaabilkii ugu dambeeyey oo ka socda magaalada muqdisho golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyey sharci muhiima banaanbaxa ballaaran oo maanta ka dhacaya magaalada muqdisho iyo abaabilkii ugu dambeeyey oo ka socda magaalada muqdisho xukun lagu riday taliyihii urur loo haystay qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya banaanbaxa ballaaran oo maanta ka dhacaya magaalada muqdisho iyo abaabilkii ugu dambeeyey oo ka socda magaalada muqdisho inta badan wadooyinka muhiimka ee ku yaala magaalada muqdisho oo maanta xihan banaanbaxa ballaaran oo maanta ka dhacaya magaalada muqdisho iyo abaabilkii ugu dambeeyey oo ka socda magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka kulan gaara la qaatay siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed soomaalida kanada oo ka carootay iskuul qariirada soomaaliya ku lifaaqay calanka s maamulka hirshabelle oo shacabka ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab iyo daacish oo sheegatay isqarxintii ka dhacday magaalada kaabuul ee dalka afghanistan intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door koran warka duure raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow u diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimca soo gelayso khamiisna ay sii baxayso taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan aanu ku bilaabanay booliiska soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay burcad dhac geysanaysay ciidamada booliiska degmada hiliwa ee gobolka banaadir ayaa soo qabtay kooxo hubaysan oo la sheegay inay ahaayeen burcad dhac ka geysanaysay xaafado ka tirsan degmadaas kadib cabasho uga timi dadka shacabka kooxahan oo ka koobnaa afar raga ayaa watay qoriga ak waxaana war ka soo baxay booliiska magacyada raggaasi lagu kala sheegay maxamed cabdi axmed maxamed xasan cumar iyo axmed maxamed maxamuud iyo sidoo kale cilmi xaaji hilowle shacabka degmadaas ayaa ciidamada ku gacansiiyey in lasoo qabto raggaasi dhaca ka geysanayay taliska booliiska gobolka banaadir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in kooxahaasi la horgeeni doono cadaaladda golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey sharci muhiim u ah dalka golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta yeeshay shirkoodii toddobaadlaha uu gudoomiyey kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalex axmed jaamac shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey hindisha sharciyeedka kale ah dhiirigelinta maalgashiga hindis sharciyeedka hay-adaha xisaabiyaha soomaaliya iyo hindis sharciyeedka dhismaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey amniga iyo howlgallada dalka loogu xoreynayo al-shabaab golaha ayaa bogaadiyey guulaha isdabajooga ah ee laga gaaray howlgallada xoreynta ee ka socda qaar ka mid a gobollada dalka soomaaliya golaha ayaa loo qeybiyey hindisharciyeedka daawada iyo badqabka cunnada soomaaliya iyo sidoo kale hindisharciyeedka dhowrista maalgashayaasha ah iyo maalgashiyada iyadoo dhinaca kalena golaha guddi u saaray xaqiijinta kasaarista soomaaliya cunaqabataynta hubka weli dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan warka habeen raadiyaha cadaado maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta oo khamiisa waxay xukun ku riday taliyihii urur ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka kaasoo lagu helay inuu al-shabaab u fududeeyey qaraxyo fara badan oo ay geysteen dhamme shariif maxamed barqadle ayaanle ayaa waxaa lasoo xiray in gawaari qaraxyaa uu muqdisho soo geliyey waxaana gawaaridaasi uu ku baakimay dhowr goobooda ganacsi sida village hotel and restaurant afar iyo tobankii january laba kun toban iyo sagaal baar itaaliya hagaarka moolka xamarweyne february afarteedii laba kun toban iyo sagaal maqaayadda cagaweyne exbilson restaurant sideed iyo labaatankii maaj laba kun toban iyo sagaal iyo xeebta liida agagaarka argada toddobiyo labaatankii may sanadii laba kun toban iyo sagaal ilaa toddobiyo labaatan qof oo isugu jira qaybaha bulshada ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi inta diiwaanka dowladda ku jirta waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan eedaha kale loo haysta waxaa ka mid ah iibinta laba hoobiye oo lixdan iyo afartan xabo oo rasaastiisa xiriirka tiknolojiyadda ayaa laga tixraacay soo qabashada kadib weerarkii garoonka diyaaradaha aadan cadde saddex iyo labatankii maaj sanadii tagtay laba kun labaatan iyo labo balse waxaa la weysanaa ilaa nofembar sagaal iyo tobankeedii laba kun labaatan iyo labo markaasuu soo galay gacanta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya marinta habraaca dacwadda kadib maxkamadda ayaa dhegaysiga fadhigii ugu dambeeyey gashay toddobadii januari sanada laba kun labaatan iyo saddex maanta ayay maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay shariif maxamed barqadle ayaan leh dil toogashaa oo qisaasta marxuumiintii ku nafwaayey qaraxyadii uu u dhigay maanta ayay maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay shariif maxamed barqadle ayaan leh dil toogashaa oo qisaasta marxuumiintii ku nafwaayey gawaaridii qaraxyada ee uu dhigay waxaa sidaa warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo warbaahinta kula hadlayay garoonka diyaaradaha alcad ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in sida dadka qaar ay la tahay in al-shabaab weliha laga gaarin guulo weyn islamarkaana weliha laga saarin deegaanada maamulka hirshabelle sidoo kale yuusuf axmed hagar dabageed ayaa tilmaamay in dagaalka ay kula jiraan uu yahay shabaab mid isdifaaca islamarkaana ay ka xoreynayaan deegaanada ay kaga harsan yihiin maamulkaasi hirshabelle hadalka kasoo baxay yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle ayaa kusoo aadaya xilli gobolka hiiraan uu ka socdo howlgalka dhana al-shabaab iyadoo deegaano badanna laga saaray al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabanaysa banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay garoonka kubadda cagta ee injineer yurisow ex conis lagu qabto banaanbax ay dowladda soomaaliya ugu magacdartay kacdoonka shacabka banaanbaxan oo ay soo qabanqaabisay dowladda soomaaliya ayaa waxaa inta badan ka qaybgelaya inta badan shaqaalaha dowladda waxaanu yahay mid looga soo horjeedo ururka al-shabaab oo hadda dowladda soomaaliya dagaal adag kula jira madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka qaybgelaya banaanbaxa iyagoo halkaasina ka jeedin doona khudbadaha ay kaga hadlayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab inta badan wadooyinka galaha garoonka kubadda cagta conis ayaa xiran waxaana la diiday in la isticmaalo gaadiidka noocyadiisa kala duwan balse dadka ayaa lugeyn kara wadooyinkaasi sidoo kale qaar ka mida wadooyinka magaalada muqdisho ayaa iyaguna maanta xiran gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ayaa kulan gaara la qaatay mucaaradka maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulan la qaatay magaalada baydhabo siyaasiyiinta reer koonfur galbeed ee ka aragti duwan maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha ayaa warbixin ka dhageystay xaalada deegaanka ee ku sugan yahay iyagoo soo dhoweeyey qayb ka mid a shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo gogashiisu taalla magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa siyaasiyiinta koonfur galbeed la wadaagay in meesha laga saara wax kastaoo kale shaki keeni kara isagoo xuseyn ciidanka ay ku laabtaan xarumahoodii si shirka ugu qabsoomo jawi nabdoon oo lagu wada qanacsan yahay waxayna isla qaateen in laga wada shaqeeyo xasiloonida amniga iyo deegaanka dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ku guda jiray kulamadii kala duwanaa uu la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha amniga ayaa maanta la kulmay golaha malaaqyada dhaqanka koonfur galbeed oo uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayay gudoomiyaha golaha shacabka ah uga mahad celiyeen sida waqtiga badan ugu bixiyey in bulshada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada ay heshiis nabadeed u wada qaadan lahaayeen iyagoo adkaynaya in hormuud ay ka noqon doonaan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan madoobe oo duubabka dhaqanka uga mahad celiyey sida ay u ajiibeen mar kale inay kulan looga hadlayo gogol nabadeed oo dan u ah dadka reer koonfur galbeed muhiimna ay tahay in laga wada heshiiyo madmadowga ka dhex taagan siyaasiyiinta iyo bulshada maamulka koonfur galbeed halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis soomaalida ku nool dalkaasi kanada ayaa ka carooday iskuul qariirada soomaaliya ku lifaaqay calanka is soomaalida magaalada toronto ayaa ka carooday maamulka iskuul calanka kooxda is ku lifaaqay qariirada soomaaliya taasoo u diraysay qoysas boqolaal gaaraya soomaaliyeed soomaalida ayaa ka xumaatay in calanka kooxda is is lagu lifaaqo dalkooda qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa sheegay in dhowaan ay qaban doonaan dibadbax arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kooxda daacish ayaa sheegatay isqarxintii dhowaan ka dhacday magaalada kaabuul ee dalka afghanistan maleeshiyada maxalliga ah ee daacish ee dalka afghanistan ee loo yaqaano is is khorasaan ayaa sheegay inay ka dambeeyeen weerarka isqarxinta ah ee shalay galab ka dhacay afaafka hore ee dhismaha xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ku taalla caasimada dalkaasi ee kaabuul qoraal ay kooxda daacish afghanistan soo dhigeen wakaalada wararka ee amaaq ayaa bartooda telegaraamka waxay ku sheegeen qaraxaasi lagu dilay ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan dhowr shaqaale diblomaasiyadeed balse afhayeenka booliiska magaalada kaabuul khaalid sadraan ayaa waxa uu sheegay in shan qof oo rayida ay ku geeriyoodeen qaraxaasi halkaa dhowr kalena ay ku dhaawacmeen warkii habeen dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaada waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ashar maarke maxamed maxamuud intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah